bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yaqul llahu tabaaraka watacaala waqatacnaahum fi lardi umaman minhm alsalixuuna waminhm duna dalik wabalawnahum bilxasanaati wsayi'aati lacalahum yarjicuun suurat lacraaf ayaan kusoo dhex jirnay aayadda boqol lixdan iyo sideedaad ayay darsigani ka bilaabanaya qisadii reer bani israa'iil baan kusoo dhex jirnay iyagii baa laga sii warramayaa wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala waqatacnaahum waan googoynay reer bani israa'iil fil ardi dhulka dhexdiisaan ku googoynay umaman xaal ay ummado yihiin iyagoo ummado ah minhum waxaa ka mid a ummadahaas ama minhum reer bani israa'iil waxaa ka mid a alsaalixuuna kuwa wan wanaagsan wa minhum waxaa kaloo ka mida duuna dalika yani kaas daalika kaa lasoo sheegay kuwa ka hooseeya wabalownaahum waanu imtixaanay bilxasanaati xaalado wan wanaagsan baan ku imtixaanay wasayi-aati iyo kuwa xunxun lacallahum yarjicuuna si ay u noqdaan reer bani israa'iil ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waan googoynay oo dhulka dhexdiisaan ku googoynay iyagoo ummado ah macnaheeda khilaaf baa ilaahay dhex dhigay cadow baa lagu salliday way qaybsameen oo dhulkay ku kala firdheen way macnaha dad wanaagsan baa ka mid ah dad wanaagsan oo ilaaha sharcigiisa ilaaliya ayaa ka mid ah kuwo aan saa ahaynna way jiraano faasiqiin iyo kufaar ah waxaanu ku imtixaanay bu rabbi ilaahi subxaana wa tacaala xaalada wan wanaagsan sida barwaaqada iyo caafimaadka iyo nabadgelyada oo iyo laftood imtixaan ah iyo xaaladaha xunxun oo sayi-aad ah sida matala waxa weye abaaraha dhibaatooyinka cudurada nabadgelyo darada waxyaalahaasaan ku imtixaanay maxaa lo wanaagsan baa ka mid oo ilaahay sharcigiisa ilaaliya wa minhum waxaa ka mida duuna dalik kaas daalikadu salaaxi bay unoqonaysa kaa la soo sheegay saalixiinta kuwa ka sokeeya oo macnaha ka hooseeyaa ka mid maana wa minhum waxaa ka mida duuna dalika kaa la soo sheegay kuwa ka hooseeya oo macnaha salaax iyo wanaagaasi ka hoos maray oo ama fusaaq ah ama gaalo ayaa ka mida macnaha wabalownahum waanu imtixaanay bilxasanaati xaalada wan wanaagsan baan ku imtixaanay waa barwaaqada iyo caafimaadka iyo nabadgelyada wey mulkiga iyo macnaha inay makhluuqaadku u adeegaan wasayi-aati iyo xaalada xunxun oo dhibaato leh intuba waa imtixaane maxaa loogu imtixaanay lacallahum yarjicuuna si ay u noqdaanoo khaladka ay uga laabtaan baa imtixaanka loo mariyey fakhalafa min bacdihim khalfun wariu lkitaab fakhalafa waxaa khaliif noqday min bacdihim kuwa gadaashooda kuwa in xun iyo in wanaagsan isugu jirta gadaashooda waxaa khaliif noqdo ka dambeeyey khalfun kuwa xunxun yani caruur xun baa ka dambaysa kuwaasoo warituu dhaxlay alkitaaba kitaabkii dhaxlay tawreed ah ya'khuduuna kuwawaxay qaadanayaan carada hada aladnaa ama warituu waxay dhaxleen alkitaaba kitaabkii bay dhaxleen ya'khuduuna ayagoo qaadanaya carada hada aladnaa kan dhawaanshaha badan dheeftiisay qaadanayaan carada haada kan dheeftiisay qaadanayaan aladnaa ee hoosaynta badan ama dhawaanshaha badan wayaquuluuna waxay leeyihiin markay qaadanayaan yaquuluuna waxay leeyihiin sayuqfaru waa la dhaaf lanaa annaga waa naloo dhaaf wain yatihim walxaal bay sidaa leeyihiin in yatihim hadduu u yimaado caradun dheef oo miluhu kaasoo kale ah ya'khuduuhu ay haddana qaadanayaan alam yu'khad miyaan la qaadin calayhim dushooda mihaaqu lkitaabi kitaabka ballankiisii adkaa miyaan laga qaadin anlaa yaquuluu inaysan odhanin soo lagama qaadin anlaa yaquuluu inaysan odhanin miyaan laga qaadin cala allahi alla dushiisa ila alxaqa xaq mooye ilaahay waxaan xaq ahayn inaysan dushiisa ku odhanin soo taas lagama qaadin oo wadarasuu soo maysan akhriin maa fiihi kitaabka wax dhexdiisaa soo maysan akhriin waddaaru laakhiratu aakhara daarteeda ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan tahay yattaquuna isjiraya oo ilaahay cadaabkiisa ciqaabtiisa iska jiraya ee afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli iyo garasho lahayn macnaheedu waxa weeye reer bani israa'iil dad wanaagsan iyo dad xun ba way isugu jireen laakiin kuwaas isku dhex jira waxaa ka dambeeyey qolo khalfun ah khalfiga waxaa la yidhaahdaa yacni dadka aan khayrka lahayn baa laga wadaa kuwo xunxun baa ka dambeeyey oo khayrlaawayaal ah kuwaasi maxay ahayd tilmaamahay kuwaasi lahayn waxa weeye kitaabkii tawreed ahaa bay dhaxleen kitaabkii iyagu kusoo wareegay adduunyadan liidata ayagoo kitaabkii tawreed ahaa haysta bay haddana adduunyadan liidata dheefteeday qaadanayaan macnaha waxaan liita ee hada al adnaa laleeyahay waa adduunyada dheefteeda ay qaadanayaanna waa laaluushki laaluush bay qaadanayaan jagi iyo mansib iyo macnaha waxa weeya kursi bay qaadanayaan magac bay siisanayaan adduunyadanay qaadanayaan aadka u liidata markaasaa waxay leeyihiin haddana waana loo dhaafi doonaa dhib male ilaahay waa qafuurraxiimo waana loo dhaafi saa markay leeyihiin haddana xaaladdaa iyaday leeyihiin waana loo dhaafi tii ay qaateen mid la mida hadday u timaado haddana way qaadanayaan mid horay galeen oo khalada haddana waxay rajo ka qabaan in loo dhaafayo afkayba kaleyihiin waana loo dhaafi isla tii oo kale hadday u timaado haddana waa qaadanaya macnaha waxaa lagu eedaynayaa ilaahay subxaana wa tacala waa kafuur raxiim waa addoommadiisu hadday u toobadkeenaan toobadda waa ka aqbala dembigana waa u dhaafaa laakiin adoo dembigii ku dhex jira oo haddana diyaar u ah mar kale hadduu kugu soo loobto jaanis kala hesho inaad gasho haddana waa la ii dhaafi ama ilaahu ii dembi dhaaf taas waa jees jees waaba dembi kaleba in lagu dhaafo iskaba dhaafo khalad kale oo cusub baad gashayba maxaa yeelay waxaa la doonayaa markaad ilaahay baa ii dhaafi leedahay ama ilaahu ii dhaaf waa inaad wixii horta ka tagto ood go-aan ku gaadhay inaadan dib dambana ugu noqonin ayagu wixiina way ku dhex jiraan haddana waxay ku talagashan yihiin hadduu mar labaad jaani soo maro inay galaan oo qaataan haddana waxay leeyihiin waa noloo dhaafi saasay leeyihin macnaha rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacala marka nimanka sidaas yeelaya kitaabkii tawreedaha ballantiisii adkaysoo lagama qaadin maxay ballantaas waa middaa lagu sii fasiro waxaa layidhi inaysan ilaahay waxaan xaq ahayn dushiisa ku sheegin inayna ilaahay ku been abuuranin oo waxaan ilaahay xalaalaynin wuu xalaalayey inaysan odhanin wuxuu ilaahay xaraameeyey inaysan xalaalaynin inaysan ilaahay ku been abuuranin ballantii nooca ahaydee towreed soo lagagama qaadin oo ballantaasi nimankii qaaday soomaaha kitaabkii towreed ahaa nimankii akhristay ee darsay soomaa maxaa ku dhacay oo isaga yeelyeelaya daarta aakhara ayaa u khayr badan dadka alla ka cabsada ee miyadan caqli lahum rabbilahi subxana wa tacala fa khalafa waxaa dib maray min bacdihim gadaashooda labadaa qole isku jirtae saalixiinta iyo duuna daalika isugu jirta khalafa waxaa dib maray oo khaliif noqday min bacdihim kuwaa gadaashooda khalfun yani kuwa khaliif noqda xun kuwa ka dambeeye oo xun kuwa xunxun ayaa ka dambeeyey kuwaasoo wariisuu dhaxlay alkitaaba diraasat alkitaab wey kitaabka ahrintiisii bay dhaxleen towreedaha ya'khuduuna waxay qaadanayaan carada hada aladnaa carada haada shaya shaygan dheeftiisay qaadanayaan aladnaa ee liidnaanta badan waa adduunyadii adduunyadan ugu liidnaanta badan wax jira ayay dheefteeda qaadanayaan oo laaluush iyo kursi iyo magac bay ilaahay kitaabkiisii dhaafsanayaan wayaquuluuna waxay leeyihiin sayuqfaru waa la dhaafi qaadashadaasi sayuqfaru waa la dhaafi lanaa annaga qaadashada aan qaadanay waa naloo dhaafi walxaal bay saa leeyihiin marka ay leeyihiin waa naloo dhaafi waa xaaladda in ya'tiim hadduu u yimaado caradun dheef oo miluhu isagoo kale ah kii horay qaateen dheef la mida hadday u timaado xaaladda iyada ah ya'khuduuhu way qaadanayaan isla xaaladda lafta ay hadalkaa leeyihiin isagii oo kale hadduu haddana u yimaado way qaadanaya waa niman diyaar u ah khaladkaa inay kusii jiraan oo sii wataanoo ilaahay diintiisii adduunyo dhaafsaday oo ku iibsaday wey macna alam yu'khad miyaan la qaadin calayhim dushooda mithaaqulkitaabi kitaabkii tawreed ahaa ballantiisii adkayd miyaan laga qaadin anlaa yaquuluu inaysan odrhaanin miyaan laga qaadin cala allahi alla dushiisa inaysan odhanin ila alxaqa xaq mooye yani ilaahay inaysan waxaan xaq ahayn dushiisa ku sheegin oo ynan ilaahay ma sabidanin ballantaasoo lagama qaadin oo wadarasuu soomayna darsin maa fiihi kitaabka waxa dhexdiisaa soomayna ahriyin kitaabkan tawreeday dhaxleen waxa dhexdiisa ku yaalla soomaynan ahriyin hadday akhriyeen ballantii ilahay haku been abuuran ha ku been abuuranina ahayd kitaabka ballantiisii noocaa ahayd hadday ilaalin lahaayeen kitaabkana akhrinta ay akhrinayaan camal ay ku dari lahaayeen kan liita dheeftiisa mayna qaateen laakiin laba aan is ogolaan karin bay isu keenayaan labadaan is ogolaan karin waxa weye kitaabka way akhrinayaan ballantiina way ogyihiinoo waa xusuusan yihin haddana shaygii ay ballantu diidanayday kitaabkana ay akhrinayaan uu diidanaa bay haddana samaynayan taa way midda macnaha waxa marka la yaab kale ee lagu diidan yahay waddaaru laakhiratu daarta dambe ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwibay u khayr badan tahay yattaquuna cabsada ama is-ilaaliyo ilahay cadaabkiisa iska ilaaliya ee afalaa tacqiluuna miyaydaan wax garanayninoo aydaan wax fahmaynin way macna wladiina kuwa yumasikuuna haysta bilkitaabi kitaabka kuwa haysta oo wa aqaamuu toosiyey asalaata salaada toosiyey inaa anagu laa nudiicu ma dayacayno ajra almuslixiina kuwa wanaajiye camalkooda ajirkooda dayaci mayno kuwaasi waa kuwii kitaabka ku iibsaday waxoogaaga adduunyada dhaafsaday magac iyo waxoogaa laaluusha iyo waxoogaa kursiya iyo waxoogaa dheef adduunyaha kuwii dhaafsaday kuwa hore kuwa laakiin kitaabka ilaahay haysta oo ku dhegan intay rumeeyeen haddana dhaqan ahaan u fulinaya salaadana toosinaya kuwaa muslixiin baa la yidhahdaa waa kuwa wax hagaajiye wanaajiye kuwaa iyaga ajirkooda iyo abaalgudkooda dayici mayno way leeyihiin bu rabbilahi subxana wa tacala waaladiina kuwa yumasikuuna haysta bilkitaabi kitaabka kuwa haysta ee ku dhegani oo wa aqaamuu toosiyey asalaata salaada toosiy inaa anagu laa nudiicu ma dayacayno ajra almuslixiina kuwa wanaajiye camalkooda ajirkooda iyo abaalgudkooda dayici mayno waid nataqna aljabala fawqahum kaanahu dullat wadannuu anahu waaqicun bihim wadkur waxaad xustaa nebiyow id waqti nataqnaa aan kor yeelay aan qaadnoon kor yeelay aljabala buurtii fawqahum korkooda kaannahu sidii isagoo abuur laayad oo wadannuu ay yaqiiniyeen oo wadannuu ay maleeyeen annahu jabalku ama buurtu waaqicun uu yahay mid dhacaya bihim iyaga markaasaa waxaanu ku nidhi waqulnaa waxaan ku nidhi lahum iyaga waxaan ku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum waxaanu idin siinay biquwatin xoog ku qaata yani si dadaal ku jira ku qaata wadkuruu xusa maa fiihi waxa dhexdiisa ku jira kan aan idin siinay waxa dhexdiida dhexdiisa ku yaallana xusuusta lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad is jirtaan ree bani israaiil markii la kari waayey kitaabkii tawreed ahaa markii ilahay u keenay subxana wa tacala nabi muuse loo soo dhiibiyey ayaa waxaa la yidhi kitaabka qaata kitaabkii waa diideen marka way ku gacan saydheen alla subxaana wa tacaala buur weyn oo buuraha ka mida inta kor loo qaaday baa dusha laga saaray korkoodaa la istaajiyey markaasaa waxaa lagu yidhi haddaad kitaabka qaadan weydaan oo yeeli weydaan buurtaasaa laydinku sii daynaya markaasay si ay xaaladda uga baxsadaan ila waa ogyihiin markaa way yaqiinsan yihin ama malahooda wuxuu u badan yahay in buurtu ku dhici doonto hadday diidaan waan qaadana bay dheheen marka buurtii markii laga kor qaadayna meeshoodii bay ku noqdeen diidna bay dheheen marka waa nima noocaas yacni macangagnimadoodii iyo madaxadaygoodii unbaa laga sii hadlaya laga warramaya macna wadkur xusnabiow id waqti nataqna aan kor yeelnay aljabala buurtii fawqahum korkooda kaannahu sidii isagoo ah buurtaasi dullatun dalaayad isagoo ah dullada waxa la dhaha shay kastoo korkaaga daruurta waa la dhahaa dalaayada shayga macnaa waxa wey qoraxda la iska xijiyey ambareelada iyadana waa la yidhahda kaannahu sidii isagoo dullatun dalaayad oo kalea buurti sidii dalaayad oo kalea dushooda la istaajiyey wadannuu waxay yaqiiniyeen annahu jabalku waaqicun inuu yahay mid dhacaya bihim iyaga ama waxay maleeyeenoo malahooda u batay annahu jabalku waaqicun inuu yahay mid dhacaya bihim iyaga kusoo dhacay haddayna yeelin markii buurta la dul saaray maxaa lagu yidhi khuduu qaata baa layidhi maa aataynaakum waxaanu idin siinay qaata oo tawreed ah biquwatin xoog ku qaata yacni xoogga qalbiga si dadaal ku jiro oon dhayalsi ahayn dadaal ku qaata leh kitaabku wadkuruu xusa maa fiihi kan aan idin siinay dhexdiisa waxa ah waxa ku dhex yaallo axkaama xalaalayn iyo xaaraamayn ah cibaadaad iyo caqaa'id ah taas xusa oo qaatoo ku dhaqma wey macana lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad isjirtaan oo ilahay cadaabkiisa iska jirtaan iyo ciqaabtiisii waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum cala anfusihim alastu birabbikum qaluu bala halkan waxaa laga gudagelaya ballan ilaahay subxana wa tacala bini aadamka uu ka qaaday intaan la abuurin intooda badan ayaa ballantaa laga qaaday wadkur xus baa layidhi nebiow oo dadka u sheeg id wakti akhada uu qaaday rabbuka rabbigaa markuu qaaday min bani aadama aadam caruurtiisa xaggooda markuu ka qaaday min duhuurihim dhabaryaalkooda markuu ka qaaday duriyatahum caruurtoodii aadam wiilashiisa xaggooda markuu ka qaaday min duhuurihim dhabaryaalkooda markuu ka qaaday duriyatahum caruurtoodii oo wa ashhadahum uu marageliyey markii uu qaaday oo dhabarka ka soo qaaday kadib ayuu wa ashhadahum marageliyey ayagii calaa anfusihim nafafyaalkooda dushoodu markhaati geliyey muxuu ku yidhi alastu miyaanan ahayn birabbikum rabbigiin miyaanan ahayn qaaluu waxay dhaheen balaa iskaba dhaaf inaadan rabbiga naga ahayna waa tahay shahidnaa waan markhaati furnay oo waan mara kacnay an taquuluu shahidnaa waan markhaati furnay inaad rabbiga naga tahay baanu markhaati ka nahay maxaasaa loo yeelayo maalintaa loo ururiyo loo markhaati geliy an taquuluu inaydaan odhanin darteed baa saa loo yeelay an taquuluu lianlaa taquuluu inaydaan odhaanin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada inaydaan odhaanin innaa anagu kunnaa waxaan ahayn allow can haadaa tawxiidkan xaggiisa kaafiliina kuwa moog baan ahayn aw amase taquuluu lianlaa taquuluu si aydaan u dhihin inamaa ashraka waxa uu shirkiga sameeyey aabaa'unaa aabbayaashanaa min qablu hortana horaan aabbayaashanaa waxaan ku kacay shirkigan wa kunnaa waxaanu hel anaguna duriyatan ubad caruur baan ahayn min bacdihim gadaashood duriyatan oo min bacdihim gadaashoodaan ahayn afatuhlikunaa miyaadna halaagi bimaa shay miyaad noo halaagi allah facala ay sameeyeen almubtiluuna kuwii baatilka watay awowyadana khaladkay ku kaceen miyaa naloo haystaa wey macana aayadda tafsiirkeeda xadiis baa ku soo aroortay oo ka mid yahay xadiidka cabdullahi bni cabaas laga warinayo axmedna iyo nasaa-i iyo xaakim baa soo saaray waana xadiis saxiixo sheikhu lalbani caleyh raxmatullah iyo keyrkiiba ay saxiixinayaan wuxuu yidhi rasuulku sal lla lay waslam ina allaha akhada almihaaqa min dahri aadama binucmaana yowma carafa maalinta carafa ayaa rabbi subxaanah wa tacaala ballanta ka qaaday aadam caruurtiisa dhabarka aadam wuxuu ka soo saaray caruur kasta oo uu abuuri doono markaasuu rabbi subxaana wa tacaala hortiisa ku firdhiyey sidii iyaga oo dhurcase oo kalea sidii iyadoo macnaha waxa weeye yani quraanjada yaryarka aada moodayso baa hortiisuu saa u daadiyey markaasuu rabbi la hadlay subxana wa tacala foolka fool buu la hadlay wuxuu ku yidhi alastu birabbikum soo rabbigiin may markaasay yidhahdeen ha markhaati baanu ka nahay inaan rabbiga na tahay iyagaa la ismarkhaati geliya marka markhaati ka noqdaa li taasay marka aayaddu ka hadlaysaayo waa ballan rabbi addoommada uu ka qaaday markaasaa sida xadiidka saxiixa kusoo aroortay rabbi subxaana wa tacaala qayb ka mida gacantiisuu ku qabtay qeybla gacanta kaleu ku qabtay markaasuu wuxuu yidhi kuwan waxaan u abuuray jannada camalka jannadayna qaban doonaan kuwana naar baan u abuuray camalka naarta lagu galayna samayn doonaan oo ka shaqayn doonaan marka ballantaa wey ballanta macnaa wax wey aayaddu ay sheegayso rabbi subxaana wa tacaala addoommadiisa uu ka qaaday sidaasi waa sida xooga badan ee raajixa maxaa yeelay axaadiistaa fasiraysa waxaa ka mid a xadiidka anas bukhaari iyo muslim ay soo saareen nebigu yuri sal lay wasalam ruux ahlu naar ahlu naarka nin ka mid a baa maalinta qiyaamada waxaa lagu odhan doonaa haddii adduunka waxaa dushiisa saarnaa oo dhan maanta lagu siin lahaa madaxaaga naar ma kaga furan lahay markaasuu leeyahy nacam haa haa waa isku furan laha markaasaa rabbi wuxuu leehy subxaana wa tacaala yani intaa wax ka fudud baan ku weydiistay markii aad ku jirtay aadam dhabarkiisa maxaa ku weydiistay in aad aniga keliga i caabudo oo aadan shirki ii samaynin adoo aabbahaa dhabarkiisa ku jira baan arrintaa ballan kugula galay xadiidkaana saxiixaynku ku jira xadiidkanna waxaa weydiiyey ahlu sunanka iyo nasaa-i iyo xaakim iyo waxaa wariyay axmed yaa soo saaray axaadiistaasi marka waxay muujinaysaa inay jirtay ballantaasi ballantaa way miday marka aayaddu sheegayso rasuulka marka waxa lalehy sal ly waslam yani ballantaa marka maalinkaa layska qaaday waxaa rabbi subxaana wa tacaala addoommada uu ku dhaliyaa oy adduunka ku yimaadaan ayagoo qalbigooda ay ballantii ku jirto oo fidrada fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha fidradu waxay ka soo jeedaa ballantii maalinkaa la qaaday ruux kastoo dhalanaya ila wuxuu ku dhashaa yani tawxiid iyo caqiide saxa buu ku dhashaa islaamnimuu ku dhashaa ruux kastoo dhasha wuxuu ku dhashaa caqiide toosan buu ku dhasha kullu mawluudin yuuladu cala alfitrati waa kii nabigu uri sal lay slm ruux kasta fidraduu ku dhalanaya markaa kadib bii-ada uu ku dhex nool yahay iyo labada waalid baa bedelaya fidradaa marka uu ku dhalanayo iyo aqoontaa ilaahay uu yaqaane uu ku dhalanayo adduunka ku imaanayo waa ballantii maalinkaa laga qaaday bay ka soo jeedaan kadibna waxaa la soo dirayaa rususha kutubtiina waa la soo dejinayaa si laynoo xusuusiiyo ballantii iyadahay saas macana marka saddexdaa wey ballantii hore yacni fidradoo lagu dhalanayo rususha iyo kutubtoo dib ka imaanayso ina xusuusinaysa middaa wey macana marka rabbi subxaana wa tacaala aayaddan taata arrinkaas kaga hadlaya wuxuu leeyahay rasuul allow bal waxaad xustaayoo dadka u sheegtaa markuu rabbigaa ka qaaday markuu rabbigaa qaaday ilmo aadam xaggooda dhabaryaalkooda xaggooda u fiirso ilmo aadam xaggooda ayaa laga soo qaaday ma ilmo aadamoo dhan ba ma jirhkoodao dhan ba maya si khaasa dhabarkooda wuxuu ka soo qaaday carruurtoodii buu ka soo bixiyey rabbi subxana wa tacala min duhuurihim yani min bani aadamay bedel ka tahay oo meeshii khaas ahaan carruurta laga soo qaaday bay si gooniya u tilmaamaysa carruurtoodii buu rabbi ka qaaday markaasuu naftooda dusheeda markhaati geliyey oo wuxuu ku yidhi soo rabbigiin ma ihi alastu birabbikum miyaanan rabbigiin ahayn markaasaa waxay dhahdeen iskaba dhaaf rabbiyow inaadan rabbiganaga ahayn iskaba dhaafe waa tahay markhaati baanu ka nahay inaad rabbigana tahay maxaa mar maalintaa loo markhaati gelinaya bini aadamka markhaatigelinta maxay ka faa'iidada ku jirta laba faa'iida ku jirta midda koowaad weeye maalinta qiyaamada markaad tagtaan inaydaan ku marmarsoonin oynaan ku cudur daaranin allaw waaban iska moogeynba arrinkan warba maanaan ka hayninba an taquluu yawma alqiyaamati inaa kuna can hada haafiliin allow ilaahnimadaada iyo keligaa in lagu caabudo iyo xaqa aad leedahay warba maanaan ka hayninoo waan moogeyn wax noo sheegayna ma jiro inaydaan berri ku marmarsoonin oo haddaad saa tidhaahdo waxaa lagu dhihi ballantii aawe soo ballan maana kula gelin taasaa lagugu jawaabi talabaad maalinta qiyaamada inaydan ku marmarsoonin shirkigan iyo gaalnimadan awowyadan un baanu ka soo gaadnay ayagoo samaynaya un baanu arag annaguna ayaga un baanu iska dabagaloon iska raacnay wax noo sheega inay khaldan yihiinna maanaan helin saas daraaddeed awowyada nabi khaldanaa waxay ku kaceen annaguna ka dhaxlay miyaad noo cadaabaysa ood noo halaagaysaa inaydaan taa ku marmarsoonin daraaddeedna waa loo yeelay oo haddaad tidhaahdo dee awowyaday baan ku raacay awowyadaa ballan ilaahay baa ka horraysay maxaad ugu raacday baa lagu dhihi soma aaway ballantii ilaah ballantii aad qaaday maalinka aaway awowyaday baan ku raacay waxbana ma ogeyn warkaasi lagaa yeeli maayo haddii aan ballantaa la qaadi lahayn sidanay bini aadam ku marmarsoon lahayn qaar yidhaahda mama aanan ka warhaynin qaar yidhaahda dee awowyadanna ubaanu hidiya dhaqan bay ahaydoo waxa waan soo gaadnay annagu eed kuma lihin saasnay u cudur daaran lahayn laakiin labada arrimoodba si loo jaro iridooda loo xidho baa maalinkaa ballanta laydinka qaaday saas rabbi ilahi subxana wa tacala wadkur xusnabiyo id waqti akhada uu qaaday rabbuka rabbigaa markuu qaaday min bani aadama aadam carruurtiisa xaggooda markuu ka qaaday min duhuurihim ma caruurto dhan ag ma caruurta xaggooda ma iyagoo dhan baa laga qaaday maya min duhuurihim dhabaryaalkooda markuu ka qaaday xaggooda dhabaryaalka xaggooda markuu ka qaaday duriyatahum caruurtoodii ubadkoodii dhabarka oo dhan baa laga saaray aadam dhabarkiisa jamac kasoo qaad hadaat ama ma ahee nin kastoo wax dhali doona dhabarkiisa laga soo saaray meeshaa laysugu keenay marka wa ashhadahum uu marageliyey markhaati geliyey calaa anfusihim nafafyaalkooda ayuu markhaati geliyey oo muxuu ku yidhi alastu miyaanan ahayn birabbikum rabbigiin miyaanan ahayn qaaluu waxay dhahdeen balaa iska dhaafe inaadan rabbiganaga ahayne waa tahay mama jirto warkaasi rabbigana inaadan ahayn wax dhici kara mabahe arrinkaasi meesha maba soo geli karee waa tahay rabbigana shahidnaa waa markhaati kacno markhaati baanu nahay markhaatiga waa furnay maxaa saa loo yeelay marka maxaa ballantaa loo qaaday an taquuluu lianlaa taquuluu inaydaan dhihin darteed yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada inaydaan dhihin darteed innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn can haadaa kan xaggiisa oo tawxiidkii ilaahay xaquu leeyahay haafiliina kuwa moog baan ahayn oon waxba ka warhaynin inaad saa aydaan odhanidao ku marmarsoolin waa kow aw amase taquuluu lianlaa taquuluu inaydaan dhihin daraaddeed baa saa loo yeelay inamaa ashraka waxaa shariig yeelay aabaa'unaa aabbayaashanna min qablu horaan inaydaan odhanin aabbayaashanaa shirkiga la yimid oo khaladka galay oo tawxiidkii ka leexday wa kunnaa waxaanu n annaguna duriyatan ubad oo min bacdihim gadaashooda annaguna ubadkoodii oo ka dambeeyey unbaanu nahay oo waan jidkoodii unbaan iska raacnay waxbana maanaa ka warhayn afa tuhlikunaa miyaad noo halaagi marka allow bimaa shay sababtii facala ay sameeyeen almubtiluuna kuwii baailka watay aabayaashan iyo awoyadii baadilka watay kuwa miyaa dembigooda noo cadaab ilaan annagu iyagumaan dabagalla wax maana ka warhaynin sidaa inaydaan dhihin sababteeda iyo daraaddeed ayaa ballankaa maalinkaa laydinka qaaday saas way macana wakadalika nufasilu laayaati walacallahum yarjicuun wakadalika sidaasoo kale ayaanu nufasilu u kala dhigdhigaynaa alaayaati aayadihii baanu kala dhigdhigaynaa walacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay noqdaan sidaa hadda wax loosoo kala loo kala dhigdhigay oo loo faahfaahiyey sidaasoo kale buu ilaahay aayadaha u kala dhigdhigaa maxaa aayadaha loo kala dhigdhiga loo faahfaahinaya inay laabtaan oo dadku khaladka ka noqdaan shirkiga ka noqdaan oo bidcada ka noqdaan oo akhlaaq xumada ka noqdaan oo dhaqan xumada ka noqdaan oo jidka toosan iyo saxyiinaanta u noqdaan saas daraaddeed baa wax laydinku faahfaahinaya oo laydinku kala dhigdhigaya wakadalika sidaasoo kale yaanu nufasilu u kala dhigdhigaynaa kadalika sidaa hadda aan wax ukala u faahfaahinay oo kale yaanu nufasilu u faahfaahinaynaa u kala dhigdhigaynaa al aayaati aayadaha aanu u faahfaahinan walacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay noqdaan oo baatilka ka noqdaan watlu calayhim laba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaytaanu fakana min alghaawiin watlu waxaad akhridaa baa layidhi nebiyow calayhim dushooda waxaad ku akhridaa naba aladii kii warkiis aataynaahu aanu siinay aayaatina aayadahanaga aanu siinay oo fansalakha ka siibtay minhaa aayadihii ka siibtay oo fa atbacahu uu raacay ashaydaanu shaydaan uu raacay oo fa kaana ahaaday markaa min alghaawiina kuwa habaabay oo lumay ka mid noqday walow shi'naa haddaanu doonno la rafacnaahu waanu kor yeeli lahayn bihaa aayadahaan ku kor yeeli lahayn aayadaha sababtood baanu ku kor yeeli lahayn walaakinahu lagusa noqoye akhlada wuu isdhajiyey ilal ardi dhulkuu isku dhajiyey dhulka ayuu isku dhajiyey oo u iishay wattabaca wuxuuna raacay hawaahu hawadiisuu raacay say naftiisu ratay buuna raacay fa mathaluhu kaa xaalkiisu ka mahalil kalbi ay oo kale wey ay xaalkiisuu la mid yahay xaalkiisu waa ay xaalkii oo kale in taxmil ayga xaalkiisu muxuu yahay in taxmil haddaad erido haddaad xambaarto calayhi dushiisa ood erido yalhath wuu hiraan hiri aw amase tatrukhu haddaad ka tagto oodan eriyinood faraha ka qaadanayo yalhath wuu hiraan hiri laba goroba carabku lalaadinaya waa neeftuurhaya dalika kaas mathalu ladiina kuwii xaalkooda wey kadabuu beeniyey mathalu qawmi dheh qawmkii xaalkiisa wey aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey dadkii aayadaha naga beeniyey mathalkoodii iyo xaalkoodiiyo tusaalahood wakaa ee faqsus qiso nebigow alqasasa qisooyinka u qiso lacallahum waxay mudan yihiin yatafakkaruuna inay fikiraan saa'a waxaa xumaaday maalan masal ahaan masal ahaan iyo mahmah ahaan waxaa u xumaaday alqawmu mathalu lqawmi qowmkii mathalkooda aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey wa anfusahum nafyaalkoodana kaanuu ahaa yadlimuuna kuwa dulmiya halkan waxaa lagaga hadlayaa nin ilaahay intuu diin siiyey oo iimaan siiyey oo khayr siiyey kadibna ka dhex baxay oo wanaaggii la siiyey ku bedelay xumaan ruux iimaan labuu ahaa diin ilaahay siiyey oo bartay ku camal faloo saalix oo wanaagsan wixii ilaahay siiyey oo dhan buu hal mar ka dhex siibtay waxay mufasiriinta intooda badan sheegayaan ninka ay aayadahani ka hadlayaan nin reer bani israa'iil buu ahaa oo la yidhaahdo balcam ama balcaam ibnu bacura ninkaa qisuu lahaa oo macnaha waxa weeye nin wanaagsan oo kitaabkii towreeda yaqaano oo dacwadiisa la aqbaryadiisa la aqbalo mujaabu dacwa buu ahaa siduu u ficlaa unbuu hal mar buu gacad isu rogay hal mar unbuu dhanka kale u booday ninkaasaa laga hadlayaa bay leeyihi aayaddu qisadaasi waa qisa israa'iiliya balcam bin bacura iyo qisadiise laakiin waxaa laga wadaa oo aayaadku ka hadlayaan ruux kastoo ilaahay intuu hanuuniyey khayr iyo diin siiyey markaa kadibna ridoobay oo khayrkii xumaan ku bedelay oo iimaankii kufri ku bedelay oo cilmigii iyo garashadii diinta jahli ku bedelay oo yani waxa akhlaaqdii wanaagsanayd minxun ku bedelay oo jidkii toosnaan jid qadlaacan ku bedeshay ruuxa noocaasa midkuu dooni ha aha xilliguu dooni ha joog binu aadam ninkuu dooni ha ka ahaado ruuxa noocaase tilmaamaha leh bay aayadku ka warramaya xumaantiisa iyo sida uu liito macna waxaa la yidhi marka nabiga sal lay slam waxaa dushooda ku akhridaa kii aan aayaadkanaga siinay bal warkiisii dushooda ku akhri oo markaa aayaadkii ka dhex siibtay insilaaqa waxa la yidhahda yani neefka marka maqaarka laga siibayo maqaarka marka laga siiba salkhiga la yidhahda marka diintii iyo akhlaaqdii iyo wanaaggu waa maqaarka maqaarka ku asturaya markaad ka dhex siibato waxa weeyaan waxaa sidii neef maqaarka laga siibo haragga laga siibo kala noqon marka diintiibu wuxuu uga dhex siibtay sida neefka haragga looga siibo kaleeto mar hadduu diintiisii ka dhex baxay shaydaan baa marka daba dhigtay fa atbacahu shaydaanu shaydaan baa daba dhigtay oo raacay oo lamaano u noqday shaydaan inuu lamaano u noqdayna fa kaana min alghaawiin kuwa luusan ee habaabaybu marka ka mid noqday ilaan ruuxu guriga uu ku jiro iyo xirsi xirkiisu waa diinta shaydaan waxa kaa ilaalinaya iyo guriga aad kaga gabanayso waxa weeyaan waa diintaada wey mar haddaad diintii ka dhex baxdo waa neef adhigo undurwaa bannaanka ugu baxay khalaas waa ku caysanaya marka waa ku dabagelaya fa atbacahu shaytaanu fa kana min alqawiin rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala haddaanu doonno aayaadka sababtood baanu ku koryeeli lahayn aayaadka sababtood ayaanu ku koryeeli lahay yani ilaahay aayaadkiisa iyo diintiisu dadka way kor yeelaan ina allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaman wayadacu bihi aakhariin waa kii nabigu yuri sal lay slm ilaahay kitaabkan dadna wuu ku kor yeelaa oo kor buu ugu qaadaa qaarna hoos baa loogu dhigaa marka aayaadka ilaahay hadduu dooni lahaa sababtoodu kor ku aadi lahaa oo uu malakuutka ku aadi lahaayo rabbi subxaana wa tacaala ugu dhowaan lahaa haddii uu qaadan lahaa way rabbina dooni laha laakiin aayaadkii laguma koryeelina dhulku isku dhaji markii la damcay in kor loo sii qaado oo la sharafti loo yeelo magac loo yeelo ilaahay loo dhoweeyo dhulku isku nabay walaakinahu akhlada ila alardi waxaa laga wadaa adduunya u xeshay adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda iyo macaankeeda iyo barwaaqadeeda laga fuji waay waxaa laga dhigayaa oo kaleeto ruux aad doonayso inaad kor usii qaado isaguna dhulka isku dhajinay intuu dhambacaadsaday dhulka ku dhagan oo laga fujin lahay adiguna aad rabto kor inaad usii qaado kaleeto saasaa laga soo qaaday macnaa walaakinahu akhlada ila alardi watabaca hawaa naftiisu waxay jeclayd buu raacay maqaayiistii diinta oo dhan intuu ka tegey naftaydu maxay rabtaa balwadiisa inuu raaligeliyo daacad u noqdo taa unbuu macnaha raacay maalkiisa mataqaana marka ilahay tusaale mid tusaale la bixiyay ka ugu xun buu ku tusaalay ey buu la mid yahay marmari subxana watacaala xaalkiisu waa xaal ay oo kaleeto eyga caadatan waxaa lagu yaqaanaa haddaad iska dayso iyo haddaad erido labadaba carabku laalaadinayaayo wuu hiraahiraya lahadka waxa la yidhahda markuu carabka intuu yani banaanka usoo saaro kadibna uu neef tuurahayo xayawaanaadka kale sida xoolahoo kaleeto markay ooman yihiin ama inta la eriyo ay daalaan bay hiraan hiraan laakiin eyga hadduu barwaaqo ku jiro iyo hadduu jiifo iyo hadduu soo jeedaba wuu hirahirahaya maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa haddaad wax u sheegto ninkaa intuu diin lahaan jiray diintiisii ka dhex baxay oo adduunye ka doortay haddaad wax u sheegto meeshii buu ka taagan yahay haddaad ka aamusto meeshii buu taagan yahay eyga haddaad erido wuu hiraahiri haddaad daysana wuu hiraahiri sooma kana haddaad wax u sheegtana wax ku qaadan maayo meeshiisii unbuu taagan yahay macna nin haba yaraatee khayr lama ah matalka iyo tusaalaha waxaa iska leh dadka ilaahay aayadihiisa beeniyey ee dadka u qiso baa le nabiga sal lay slam qisooyinka dushooda ku akhrisay u fikiraan bay uga fikiraan kaasoo kaleeto macna waa nin wadaad ahaan jirayo wadaadnimadii gatay kursi baa la siiyey wadaadnimadii waa ka tegey xoogaa magac baa loo ballan qaaday wadaadnimadii diintii waa ka tegey gabadh baa la siiyey diintii iyo tawxiidkii balaayuu ku dar- yuu ku doorsaday wahaakada dadka intay diinta leeyihiin diintoodii gadanaya oo ka baxaya baa matelkan iyo tusaalahan iskala macna matal la sameeyo tusaale la sameeyana ka ugu liito ey ruux lagu miaaliye maxaa ka saas mana ruux hadduu jaahil yahay oo isagoo jaahila khaldamo la galay laakiin ruux caalim oo diintii garanaya oo shay ilaahay uu bixiyo kii ugu qaalisanaa inta la siiyey iska gaday oo waxaan macno lahayn oo adduunyaa ku gatay kaa in tusaalaha noocaas oo kalea lagu tusaaleeya waa muday waa ey iyo wax ka hooseeya wey macna watlu akri baa layidhi nebi calayhim dushooda waxaad ku akhridaa naba alladii kii warkiisa aataynaahu aan siinay aayaatina aayadaha naga aan siinay oo fansalakha siibtay minhaa aayadihii xaggooda ka siibtay ka dhex baxay oo fa atbacahu markaa uu raacay ashayaanu shaydaan uu raacoo dabagalay ilan gurigiisii uu ka dhex baxay iyo xirsigiisii oo fa kaana markaa ahaaday min alghaawiina kuwa habaabay oo lumay ka mid noqday walow shiinaa haddaan dooni lahayn la rafacnaahu waan kor yeeli lahayn ninkaa isagaa bihaa aayadaha sababtood baan ku kor yeeli lahay intuu rumeeyo yuu qaadan lahaa saasoo marka ku kor noqon lahaa hadduu alla dooni laha walaakinahu lagusa noqoya laakinahu isagu akhlada wuu isnabay a akhlada wuu laazimay oo wuu isnabay ilal ardi dhulka intikaabu isku nabay dhulkuu isku nabay adduunyadu isku nabay macna adduunyadii unbaa laga fujin waay magaceeda iyo kursigeeda iyo dumarkeeda iyo dhaldhalaalkeedii tii unbaa laga keli waay war aayadahan qaada aad sharaf iyo magac ilaah agtiisa ku yeelati oo kaale kor ha laguu sii qaade maya maya maya aniga tanaa rabaa tanuu ku dhagay akhlada ila alardi watabaca wuxuu raacay markaa hawaahu balwadiisuu raacay iyo naftiisu say jeclay famahaluhu marka kaa xaalkiisu kamahali lkelbi ay xaalkii oo kale in taxmil haddaad xambaarto calayhi ayga dushiisa haddaad ku xambaartood erido yalhath wuu hiraan hiri carabkuu laalaadino markaasuu neef tuuraya aw amase tatrukuhu haddaad ka tagto oodan eryinood faraha ka qaadana yalhath wuu hiraan hiri balwakaasi ey hiraan hiri iyo carab uu laalaadaya haddaayo sina ku dayn maayo iska daa uu laalaadin cayri uu laalaadin kanna waa sidoo kale ay way xaalkiisu xaal ay oo kaleeto mathalu dalika kaas mathalu lqawmi qawm xaalkooda wey aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayadahanaga dadka beeniyey xaalkoodu waa sidaasoo kale wey ee faqsus qiso nebi oo alqasasa qisooyinka dushooda ku qiso oo u sheeg lacallahum yatafakkaruuna si ay u fikiraanoo bal ay ugu fiirsadaan qisooyinka iyo macnaha ku jira iyo duruusta ka buuxda macnaha loo baahaya in la fiiriyo matalka iyo tusaalaha lagu miaaliyey inuu aada u xun yahay bay aayadda dambana sheegaysaa saaa waxaa xumaaday maalan yani masal ahaan masal xaggii iyo mahmah xaggeed waxaa u xumaaday alqawmi mathalu lqawmi alqawmu mathalu lqawmi qawm yani mahmaahdood iyo masalkood ayaa xumaatay yani saaa waxaa xumaaday maalan mahmah dhankeed waxaa u xumaaday mathalu lqawmi qawm mahalkood iyo mahmaahdood aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey wa anfusahum nafafyaalkoodana kaanuu ahaa yadlimuuna kuwa dulmiya naftoodana dulmiyin macaasi iyo dunuub ku dulmiyey aayadaha naga beeniyey man yahdi llahu ninkuu alla hanuuniyo fa huwa isaga ayaa almuhtadii midka hanuunsan ah waman yudlil ciddii uu baadiyeeyana fa ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah halkan waxaa laynoogu gabagabeeyey waxaadan kaas sidaa uu la noqday ilaahay baa hanuunkiisa ka qadiyey nin ilaahay hanuunkiisa ka qadiyeyna cidima hanuunin karto ninkuu alla baadiyeeyana kuwa unbaa khasaaray taa macnaha waxaa lagu barayaa ilaahay baa hanuunka iyo baadiyeyntuba gacantiisa ku jirta saas wey macnaha asagoo oo xujooyinkii arkaya oo diinta macaankeedii arkay oo iimaanka macaankiisii arkay oo wax walba u caddaadeen hadduu intuu nacay iska dhaqaaqay maxaad kalood ku fasiri karta nin ilaahay qadiyey un sooma ilaahay baa hanuunkiisii ka qadiyey nin ilaahay hanuunkiisa ka qadiyeyna cidina ma hanuuni karaysa mana man yahdi llahu ninkuu alla hanuuniyo fa huwa isaga ayaa almuhtadii ka hanuunsan ah waman cidii yudlil uu lumiyo baadiyeeyana fa ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray walaqad dara'naa lijahanama kaiira min aljini walinsi lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha halka waxaa laga gudagalay dadka jahanama loo diyaariyey tilmaamaha ay leeyihin naarta jahanama dad buu ilahay u abuuray dadka jahanamo loo abuuray tilmaamahay leeyihiin maxaa dadka lagaga gartaa walaqad dara'naa xaqiiqe waan abuurnay lijahanamo jahanamo waxaan u abuurnay kaiiran in badan oo min aljinni walinsi insiga iyo jinniga ka mid ah lahum waxaa u sugnaaday kuwa iyagaa quluubun qalbiyo qalbiyadaasoo laa yafqahuuna aynan fahmaynin bihaa iyada aynan wax ku fahmayn aynan waxba ku kasaynino ku qaadanin walahum waxaa u sugnaaday acyunun indha u sugnaaday indhahaasoo laa yubsiruuna aynan arkaynin biha indhaha iyagaa ilax ku arkayn xaqa aynan ku arkaynin walahum waxaa u sugnaaday aadaanun dhagaa u sugnaaday dhagahaasoo laa yasmacuuna aynan maqlaynin biha dhagaha xaqa aynan ku maqlaynin ulaa'ika kuwaasi kal ancaami xoolahoo kale wey bal iskaba dhaafe hum iyaga ayaa adallu baadinimo badan oo xoolaha ka baadinimo badan ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa alghaafiluuna kuwa wax moog ah nimanka aan waxbaba ka warhayninba waa kuwa naarta jahanama dad buu ilahay u abuuray waxaa nabigeena sugan salawatu rabbi wasalamu aleyh waxaa ka sugan inuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala markuu aadam abuuray caruurtiisa caruurta aadam ayuu rabbi subxaana wa tacaala labada gacmood ku kala qabtay qaarna gacantan uu ku qabtay gaarna gacanta markaasaa rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala kuwan naar baan u abuuray una aabayeeli maayo kuwanna jannaan u abuuray una aabayeeli maayo wuxuu rabbi ku saleeyey kuwa uu naar u abuuriyo kuwuu janno u abuuray cilmigiisa saabiqa ah wuxuu horay u ogaa addoommada inta hagaagi doonta markaasuu yidhi kuwan jannadaan ugu talagalay waxaa kaloo horay uu ogaa kuwa diidi doona oo qalloocsanaan doonana wuu ogaa kuwii intuu aruuriyeyna wuxuu yihi kuwanna naar baan ugu talagalay camalka ahlu naarka unbayna qaban doonaan dadkii naarta jahanama loogu talagalay adduunka markay joogaan tilmaamaha ay leeyihiin waa kuwan insi iyo jinni midkay ahaadaan qalbiyo waxay leeyihiin aynan waxba ku fahmin xaqa kuma fahman qalbi waa leeyahi wadna waa ku yaal meeshii wax lagu garan lahaa waa ku taallaa laakiin kitaab ilaahay iyo sunno nebi iyo rabbi toona kuma gartaan indha waa leeyihiin laakiin indhaha meeshii loogu talagalay kuma fiiriyaan oo kitaab ilaah iyo sunno nebi kuma fiiriyaan dhaga waa leeyihiin laakiin dhagahoodu xaqa ma maqlaan oo kuma maqlaan dadka naarta jahanama geli doona ilahay u diyaariyo kuwa saas way macana yay yihiin marka ree hebel wey lama dhih midab hebel weeyana lama dhih jinsi hebel weeyana lama dhih ha soo ma artan tilmaamaha ciddii laga helo oo dhan baa dadkii jahanamo loogu talagalay soomaali ha noqdo carabi ha noqdo sawaacili ha noqdo maraykan ha noqdo ilaahu meesha doona ka soo jeed rabbi subxaana wa tacaala qaacidooyin buu dhigaya sidaas tilmaantaa ninkii laga helo waa ahlu naar adduunka hadduu joogana waxaa lagu garan dadkii naarta camalkoodii inuu hayo hadduu aakhara tagana goobtii ilahay u diyaariya buu geynaya subxana wa tacala kuwa noocaasoo kale a waxay la yihiin xoolahoo kale bu rabbi subxana wa tacala saysan xubnaha ilaahay siiyey uga faa'iidaysanayn xoolahoo kale la mid yihiin xoolaha waxay kala mid yihiin xoolaha maanta o dhan haddaad danahooda kala hadasho ood ilaahay aayadtiisa iyo xadiis ku dul akrido ku fahmi maayaan maanta o dhan haddaad ku tidhaahdo yani waxa wey qaala allahu qaala rasuuluhu war taniya maslaxadiinu tanay ku jirtaa war xagga u leexda daaq baa xagga ku yaalle war xagga aada ha tegina abaar weeye xaggaa ka jooga waraabiya dawiciya balaayay leedahay xaggan aada meeshana nabadgeliye miyay ku fahmi karaan waxba ma fahmayaan iska socdaan saasoo kale weeyaan oo gaalada kuwa noocaasa haddaad si kasta ugu dhawaaqdo oo tidhahda war adduunyada waa laga tegi war aakharaa jirta war maxaa mustaqbalka idinka horreeya war maxaa diyaarsateen wax kasta haddaad u sheegto sidaa xooluhu ayna waxba kaaga fahmaynin bayna kaaga fahmayn xoolahoo kale wey marka bal wuxuu rabbi waaba ka daran yahay xooluhu meeshii loo abuuray bayba hayaanba muhimmadii loogu talagalay bay hayaan yacni waxa weye rabbi subxaana wa tacaala shaqadii ugu talagalay bay hayaan haddayna waxba fahmi waayaan waxay wax ku fahmi lahaayeen bayna hayn lahayn sooma caqligii ay wax ku fahmi lahayn male ma hadday wax fahmi waayaan lala yaabi maayo kuwani laakiin waxay kaga daran yihiin caqligii wax lagu garan lahaa waa ku yaallaayo xubinkii waa ku yaallaa laakiin haddana maca dalika kama faa'iidaysanaya soo kama darra marka laba ruux midaan ilaahayba caqli u abuurinba oo dadkan caqli la-aanta dhasha iyo mid caqli leh oo fayow haddaad aragto iyagoo saxaro qasanaya xaar gacanta kula jira kanaan caqliga ahaynee waalan miyaad la yaabi mise kan quman ya kan quman unbaad la yaabi sooma oo maxaad ula yaabi labada maad la wada yaabta waxaad ula yaabaynin kan isaga waaba gartiiyo caqliba male sooma caqligii waxaan uu kaga gudi lahay oo kaga leexan lahaa male kan laakiin waxaad ula yaabi xubinkii wax ku garan lahaa wax ku kala sooci lahaa isagoo ku yaallo buu haddana waxaan ku jiraa marka wahum bal hum adallu saasay kaga baadinimo badan yihiin bal xayawaanaadka iyo xoolaha ilaahay abuuray waxyaala ayna ku kicin bay ku kacaan dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo bini aadamku mar hadduusan waxyiga helin qaarkii hawadiisu waxay gaadhsiinaysaa xataa xoolaha inuu ka hormaro ka hoos maro macna haddii ilaahay waxyigiisa uu helana darajaad wuxuu gaadhayaa malaa'igta ama uu macnaha waxa weeye meelaheeda uu gaadho heer sare ayuu gaadhaya oo waxaa gaadhsiinaya macnaha wanaagiisa iyo sharafka uu ku gaadhayo waxay gelay subxana wa tacala dadka moog waa kuwaas rabbi subxana wa tacala walaqad dara'naa xaqiiqa waan diyaarinay walaqad dara'naa xaqiiqa waan abuurnay lijahannama jahannama ayaan u abuurnay jahannama waxaan u abuurnay katiiran in badan oo min aljinni jinka iyo walinsi insiga lahum waxaa u sugnaaday kuwa iyagaa quluubun qalbiye ayaa u sugnaaday qalbiyadaasoo laa yafqahuuna aynan wax kasaynin bihaa quluubtaa inaan waxba ku kasayn wax xaq ah kuma kasaan saas wey macana kumaba fiiriyaan walahum waxaa u sugnaaday acyunu indha ayaa u sugnaaday indhahaasoo laa yubsiruuna aynan arkaynin shay bihaa ayada aynan wax ku arkayn xaqa aynan ku arkaynin macana walahum waxaa u sugnaaday aadaanun dhagaa u sugnaaday dhagahaasoo laa yasmacuuna xaqi aynan maqlaynin bihaa dhagaha aynan ku maqlayn ulaaika kuwaasi kal ancaami dhagahaaga iyo indhahaaga iyo caqligaagu qalbigaagu hadday in qaabka loo ganacsado garanayaan qaabka dumarka loo guursadana way garanayaan caruurta sida loo dhalo loo tabcana way garanayaan jaamacad maadiya sida looga baxana way yaqaanaano waa dhakhtar ama umehe waa injineer laakiin ilaahay aayadtiisa iyo xadiisba ayna fiirin soo ahlu naar mati ya oo yaa kaley qur-aanku tilmaamaya dadkaan bayba tilmaamayaan adduunyadaada waa taqaanaa laakiin aakhiradaada ma taqaana waan u tegi doonaa yaclamuuna ظaahiran min alxayaati اdunya wahum can اlaakhirati hum gaafiluun adduunyadooda aad bay u yaqaanaa waa xariifiin adduunka marka la fiiriyo laakiin aakharo waa mogyihin waxba kamay og aakharo iyo jid loo maray iyo camalkeeda toona kama warhaya ulaa'ika kalaas kuwaasi kal ancaami xoolahoo kale wey bal iskaba dhaafe hum iyagu adallu waa kuwo baadinimo badan oo xoolahay ka sii hooseeyaan oo ka baadinimo badan yihin ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alghaafiluuna kuwa moog ah wax moog oo waxba ka warhaynin walilaahi ilahay keligii waxaa u sugnaaday alasmaa'u magacyihii magacyadii baa u sugnaaday alxusnaa ee ugu wanaaga badnaa ee fadcuuhu barya alle oo u yeedha bihaa magacyada ugu yeedha wadaruu ka taga aladiina kuwa yulxiduuna leexiya fii asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa dhexdooda ama yulxiduuna leexda ayaga laftooda markaan laazim gadhigto ama yulxiduuna hadalka leexiya fii asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa dhexdooda kuwa hadalka leexiya oo jidkii toosnaa ka leexiya kuwaa iskaga taga sayujzawna waa la abaal marin doonaa maa kaanuu waxay ahayeen yacmaluuna kuwa samay ilaahay subxaana wa tacala magacyo wan wanaagsan oo ugu wanaag badan buu leeyay magac la bixiyo lala baxo kuwa ilahay baa ugu wanaag badan maxaa yeele magac walbo ilahay magacyadiisa ka mid a wuxuu xambaarsan yahay sifo iyo tilmaan dhammaystiran oo kamaal faa'idaynaysa saas daraaddeed baa alasmaa'u alxusna loo yidhi magacyada ilahina waa fara badan yihin subxana wa tacala aad bay u fara badan yihiino xadiiska nabiga sal alay waslam waa ka odhanaya ilahay wuxuu leeyahay sagaal iyo sagaashan magac ninkii xifdiyana jannaduu gelayaa buu nabi sal lay waslam man axsaaha dakla aljanna sagaal iyo sagaashanka keli maaha magacyada ilahi subxana wa tacala bal magacyadiisa waxaa ka mid a qaar isaga mooye cid kale og aysan jir waa kii xadiiska saxiixa ducadii nabiga sal lay waslam ahaa as'aluka bikuli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka waanzaltahu fi kitaabika aw callamtahu axada min khalqika aw ista'harta bihi fi cilmi lghaybi cindak magacyo waxaa jira ilaahay keliya uu ogay oo makhluuqiisa cid uu la socodsiiyey uusan jirinba marka magacyuhu sagaal iyo sagaashanka kuma koobna laakiin xadiiskan baa sagaal iyo sagaashankaa sheegay magacyaha faraha badan marka waxay yani ka siman yihiin kulligood waa magacyo wanaagga meesha ugu dambeeya ka gaadho magacyaha ilaahay marka ku barya oo magacyaha ilahay wax ku weydiista waxaad tidhahdaa allaha dembiga dhaafow ii dembi dhaaf allaha naxariistow ii naxariiso allaha naxariistow ii naxariiso magaca ilaahay intaad u yeedho codsigaaga iyo baahidaada u gudbi marka saas ilan waxa weye waxay ka mid tahay tawasulka qaybihiisa bannaan bay ka mid tahay magacyaha ilaahay inaad ku baridaan ood ugu yeedhataan yaa raxmaan yaa qafuur yaa qahaar yaa qawiyu yaa khaaliqu yaa musawiru yaa razaaq magacyihiisa inaad ugu yeedhataan fadcuuhu biha ku barya magacyaha ilahay subxana wa tacala waxaad iskaga tagtaan burbiley subxaana wa tacaala kuwa leexanaya ama leexinaya ilaahay magacyadiisa dhexdooda ilxaadka waxaa la yidhahdaa leexin shayga markaad jidkiisii toosnaa ka leexiso ood qalloocisaa la yidhahda maxaa laga wadaa waxaa soo gelaya ilxaadka ilaahay magacyadiisa lagu sameeyo inaad ilaahay ku magacawdo magac aan kitaabka iyo sunnadu midna ku sheegin saas mana siday falaasifadu dhihi jireen oo kaleeto alcilla alfaacila alcilla alfaacila ilayh ilahay bay u yaqaanaan magacyo ilaahay aan qur-aankana ku imaanin sunnadana ku imaanin inaad ilaahay ku magacawdo waa ilxaad ilxaadka waxaa ka mid a inaad magacyadii ilaahay ee qur-aanka iyo sunnadu sheegeen magacyo kale ka garab jeexdo oo makhluuqaad aad ku magacowdo sida gaaladu ay maalan allaata iyo cuza iyo manaata iyo asnaamtooda ugu bixiyeen magaca cuza waxay ka jeexeen magaca ilaahay casiiza laatana waxay ka jeeceen magaca ilaahay allah ah manaatana waxay ka jeeceen magaca ilaahay ee mannaanay ka jeexeen magacyadii ilaahay inaad magacyo kale ka dilaacisood ka jeexdo ayadana waa nooc ilxaadka ka mid ilxaadka waxaa ka mida magacyada ilaahay lagu sameeyo inaad macnihii iyo sifadii magacuu faa'iideynaya aad diido oo magaca arraxmaan maalan sifo wuxuu faa'iideynayaa sifatu raxma inaad tidhaahdo arraxmaan wax sifoo laga fahmaya maba jirtaba inaad tidhaahdo istawaa cala alcarshi sifa ficlihi wanagii soo marnay inaad tidhaahdo istawaa lagama wado istawlaa baa laga wada meesha ilaahay yadda uu ku sheegtay inaad tidhahdo nicmaa laga wada taxriifka noocaasoo ilaahay magacyadiisii inaad leexiso oo macnahoodii saxda inaad ka duudaayay ayaduna waa ilxaad fii asmaa illahi wa sifaatihi wey macnaha waxaa ka mid a inaad tidhaahdo ilaahay magacyo mabalaba maba jiraan ilaahay magacyo mabalaba sifaad male ayaduna waa nooc ilxaadka ka mid a marka kuwa waxyaabaha samaynaya ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa ilxaadka ku samaynaya kuwaa iskaga tagale waxay samaynayaan waa lagu abaalmarin doonaa walilaahi ilahay bay u sugnaatay macnaha ilahay magacyadiisa oo dhan waa in la sugo magac uusan sheeganinna aan lagu magacaabin magacuu sheegtayna waa in lagu magacaabo magacu sifada laga fahmaye uu faa'iideynayana waa in ilaahay loo sugo weji ilaahay u qalantiyo si ugu qalantana waa in loogu sugo makhluuqana inayna shabihin la rumeeyo saas way macnaa walilaahi ilaahay keligii bay u sugnaatay al asmaa'u magacyadii alxusnaa ee ugu wanaagga badnaa magacyo lala baxo ee fadcuuhu yeedha alle oo barya bihaa magacyadaa wan wanaagsan ilaahay ku barya wadaruuhu ka taga wadaruuhu ka tagade wadaruu ka taga aladiina kuwa yulxiduuna leexinaya hadalka fii asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa dhexdooda kuwa hadalka leexinayoo duwaya oo sidii ay ku habboonaayeen ka duwaya kuwa iyagaa iska dhaaf sayujzawna waa la abaalmarin doonaa maa kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya waa lagu abaalmarin doonaa khaladka ilaahay magacyadiisa ay ka galayaan abaalkeeda way heli doonaan iska dhaafa idinku wa min mancid waxaa ka mid a khalaqnaa halkaa waxaa soo gelay yani kooxihii jidka ka baxay ahlu sunna waljamaca iyo ariiqi salafka jahmiyada iyo muctasilada iyo maaturidiyada iyo ashaacirada iyo karaamiyada iyo kullaabiyada iyo kulli qadariyada iyo kulli baa soo gelay kulligood waxay ku kaceen alilxaad fi asmaa illah wa sifaatihi sifaadkii ilaahay iyo asmaadiisii meeshay ahayd bay ka leexiyeen qolaba meelay una kacday maana wa min mancid waxaa ka mid a khalaqnaa aan abuurnay ummatun ummad ayaa ka mid a ummadaasoo yahduuna hanuuniya bilxaqi xaqa ku hanuuniya dadka oo wabihi xaqi yacdiluuna cadaalad ku sameeya oo wabihi yacdiluuna ku cadaalad fala waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey sanastadrijuhum waan dhadhawaynaynaa oo cadaabka xaggiisaan u dhadhawaynaynaa min xaysu meel laa yaclamuuna aynan ogeyn wa umlii waan u kaadini lahum ayaga ayaan u kaadinay maxaa yeelay ina kaydii aniga dhagartaydu matiinun waa mid adag weeye bu rabbi subxana wa tacala macnaheedu waxa weeye soo lama soo sheegin hadda intii jahannamo loo abuuray inay aada u badan yihiin kaiiran min aljinni waalinsi sida qur-aanka caadadiisa inta wanaagsanna waa in la sheego rabbi wuxuu yidhi addoommadayda aan abuuray waxaa ka mida kuwo dadka xaqa ku hanuuniya xaqana ku cadaalad sameeya oo addoommada xaqa ugu kala garsoora kuwa aayadaha ilaahay beeniyey sanastadrijuhum min xayu laa yaclam istidraajka waxaa la yidhahdaa meesha lagula rabo in inyar inyar lagugu dhoweeyo si tartiib ah oo aadan yani dareensanayn in si tartartiiba lagugu durkiyo meesha lagula rabaa istidraajka la yidhahda saas way macnaha cadaabka ilaahay baa loo dhowaynayaa oo inyar inyar baa loo sii durkinayaa ayagoo oon iska warhaynin meeshii lala rabay markay gaadhaana markaasaa la qabanaya min xayu laa yashcuruun min xayu laa yaclamuun meelayna ogeyn waa kaan soo marnay falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shay xata ida farixuu bima uutuu akhadnaahum baktatan faida hum mublisuun faquطica daabiru lqwmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin markii la kari waayo yani albaabada wax walba albaabkiisa loo furaya barwaaqaa la tiimbinaya markay farxaan oo waxyaabaha la siiya ay ku farxaan ayaa si kada oo lama filaana lagu qabanaya adiga waa lagu kari waayey sooma xoolaa lagu siin caafimaad baa lagu siin caruur baa lagu siin waxaad rabtay baa lagu siin waxaa la doonayaa inaad ishalmaanto aayar iyar iyar baa lagu durkin oo lagugu sii durkinayaa meeshii lagula rabay iyo cadaabkii istidraajka waka adoo isla marka wallaahi lagaama roonaba oo raallibaaba lagaa yahay oo isu bogsan ayaa marka lagu qabanaya tuurta lagugu dhagaya marka ma fakan karti wy maana rabbi subxaana wa tacala wuxu uhi waan u kaadini oo rabbi subxaana wa tacaala addoonku markuu khalad galaba kuma soo degdego khaladka ugu horreeya uu galaba lama qabto laakiin waa loo seeta dheereeyaa waa la daajiyaa farahaa laga qaadaa markuu ishalmaamana rabbi waa qabtaa subxaana wa tacala waxay ka mid tahay kaydka ilaah iyo dhagartiisu say u xoog badan tahay bay ka mid tahay adiga meelaad is leedahay wallahi yani waxa weye waa lagula rabaa oo waa lagu jeceliya oo haddaan lagu jeclayn sida laguma galeen adoo islahoo yani waxa faaxsan ayaa lagugu imaanaya saas wey macana wa miman cid waxaa ka mid a khalaqnaa aan abuurnay ummatun ummad ayaa ka mid a ummadaas oo yahduuna hanuuninaya dadka bilxaqi xaq ku hanuuninaya wa bihi xaqiina yacdiluuna ku cadaalad falaya ku caadilnimo falaya xaqiibay ku caadilnimo falayaanoo cadaalad ku samaynayaanoo dadka ku kala saaraya wladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey sanastadrijuhum waanu dhadhawaynaynaa waanu dhadhawayn doonaa cadaabkiiyo meeshaan la rabnaanu ku dhadhawaynaynaa min xayu meel laa yaclamuuna aynan ogeyn meel aynan garanaynin iyo qaab aynan garanaynin baanu ugu dhawaynaynaa qabashada iyo cadaabka wey mana istidraaj wey mana ayb wa umlii waan kaadin buu rabbi subxana wa tacaala lahum ayaga ayaan u kaadin oo waan u sugi ina kaydii aniga dhagartaydu matiinun waa mid adag wey mana dhagartaydu waa mid adayg badan waxaa laga wadaa shirqoolka loo samaynayo ma dareemi karaan adiga dabin baa laguu dhigaya dabinka laguu dhigayana ma dareemi karti maba dareensanid dabinkaasaa marka loo qolaya shir waxaa loo qolaya dabinkaasaa loo dhigaya dabinkaa loo dhigayo marka loo dhigayo waa mar la nacay oo rajo laga qabin inay soo noqdaan sidii loo cadaabi laha baa laga shaqaynaya marka xaalada ay ugu barwaaqa badan yihin baa la doonaya marka ti ilahay inay ku timaado subxana wa tacala awalam yatafakkaruu miyaynan fikiraynin awalam yatafakkaruu miyaynan fikiraynin maa bisaaxibihim saaxiibkood inaysan ku sugnayn min jinnatin wax waali ah min jinnatin wax waali in huwa maa huwa muusan ahaanin ilaa nadiirun diga mooye mubiinun oo dignidiisu cadda awalam yanduruu miyaysan fiirinaynin fii malakuuti samaawaati samooyinka milkigooda iyo walardi dhulka milkigiisa miyayna fiirinayn wamaa shay miyayna fiirinaynin khalaqa allahu alla wuxuu abuuray wamaa ay ladii kii miyayna fiirinaynin khalaqa allahu alla uu abuuray oo min shayin wuxuun ah wa ancasaa miyayna fiirinaynin ancasaa inuu mudan yahay an yakuuna inuu ahaaday ajaluhum ajashoodii inay ahaatay qad iqtarabat mid dhawaaday qad iqtaraba mid dhawaaday fabiayi xadiiin warkiiseebay bacdahu qur'aanka gadaashiisa yu'minuuna rumaynaya man yudlil illaahu ruuxu alla baadiyeeyo falaa haadiya lahu waxaan falaa haadiya mid hanuuniya lahu isaga hanuuniyaayo mawjuudun ma ahani wayadaruhum rabbi wuu ka tegayaa kuwa fii tuqyaanihim qooqooda dhexdiisuu kaga tegaya iyagoo qooqsan yacmahuuna xaala yihiin kuwa wareersan oo waxba garanayn macna rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qolyahan rasuulka ka soo horjeeda oo la dagaalsani may u fiirsadaanoo miyayna fikirayninoo nebi maxamed inuusan waallayn miyayna ka fikirayn may ka fikiraan may ka fikiraan inuusan waallay inuu yahay uun mid digahayo digniintiisu caddahay may fikiraan oo u fiirsadaan nin waalan iyo ninaan waallayn isuma eg nin waalan iyo ninaan waallayn nebi maxamed waa waalaye ninkan caqliga badan oo wax maamulaya oo ummadda hogaaminaya oo khayrka sheegaya oo miisaaman iyo nin waalan isku mid maaha wax yar oo fikira hadday samayn lahaayo way garan lahay inuusan waallayn wayna ogyihin inuusan waalan laakiin yani waxa wey jasias iyo dadka inay khaldaan rabbi wuxuu leeyahay miyayna fiirinaynin samaawaadka iyo dhulalka milkigooda weyn miyayna fiirinayn alla wuxuu abuuray oo shay uun a miyayna fiirinayn makhluuqaadka mid alla midkaad fiiriso ood il cusub ku fiiriso ood dhuuxdo waxaa kaaga soo baxaya duruus cusub waxaa kaaga soo baxaya ilaahay weynankiisa waxaa kaaga soo baxaya rabbi subxaana wa tacaala yani waxa wey inuu cibaadada leeyay kelinimadiisa ayaa kaala soo baxaya macnaha wma khalaqa allahu min shayin wuxuun ilahay makhluuqaadkiisa ka mida miyayna fiirinayn fiiriyaan way macana miyayna fiirinaynin inay mudan tahay ajashoodii inay dhawaatay ajashoodii inay tahay mid dhawaatay taana miyayna fiirinaynin oo dee haddii aad ajashaadu inay dhawaatay aad fiiriso waxaad ku qancaysaa adduunyadao dhanba inay dhowday ajashaadiina ay dhowday oy ka soo horaysaba saas daraaddeed inaad tabaabushaysato diyaargowdaa ku galaysa miyaynan intaasoo dhan samaynaynin xadiid iyo warkan qur-aanka kadib warkay rumaynayaani waa keen nimanka qur-aanka rumayn waayey oo baraahiintan iyo xujajkan qur'aanka wax ku qaadan waaye warka ka dambeeya wax ku qaadan doona waa kii ma jiro wey macna saas wey macna awalam ya- awalam yatafakkaruu miyayna fikirayn maa bisaaxibihim saaxiibkood inaysan ku sugnayn nebigaa laga wadaa min jinnatin wax waaliya inaysan ku sugnayn waxay la mid tahay oo kaleeto qul inamaa acidukum biwaaxidatin an taqumuu lilahi matna wafuraada uma tatafakkaruu maa bisaaxibikum min jinna wax waaliya inaysan ku sugnayn saaxiibkiin oo nabi maxamed sal lay waslam awalam yatafakkaruu miyayna fikiraynin ma bisaaxibihim saaxiibkood inaysan ku sugnayn min jinnatin wax waaliya in huwa maa huwa muusan ahanin ilaa nadiirun diga mooye mubiinun oo digidiisu cadda awalam yanduruu miyaysan fiirinaynin fii malakuuti samaawaati samooyinka milkigooda weyn iyo walardi dhulka milkigiisa miyayna fiirinayn wamaa shay wamaa ay ladii kii miyayna fiirinayn khalaqa allahu alla uu abuuray oo min shayin wuxuun ah makhluuqaadka midku dooniba ha ahaade wa an casaa miyayna fiirinayn wa an casaa inuu mudan yahay miyayna fiirinaynin an yakuuna inuu yahay ajaluhum ta soo hormari wa an casaa inuu mudan yahay miyayna fiirinaynin an yakuuna inuu yahay ajaluhum ajashoodu ajalkoodu qad iqtaraba mid dhowaaday inuu yahay taa inuu mudan yahay inuu yahay mid mudan miyayna fiirinayn way macna bayna u fiirsanin fabiayi xadiidin warkiiseebay bacdahu qur-aanka gadaashiisa yu'minuuna rumaynaya man yudlil illahu ninkuu alla numiyo falaa haadiya wax hanuuniya lahu isaga hanuuniyaayo ma jiro wayadaruhum rabbi wuu ka tegayaa kuwa iyaga ee la kari waaye fii tuqyaanihim qooqooda dhexdiisuu kaga tegaya qooqa ay qooqan yihiin ayagoo ku dhex jiruu ka tegayaa yacmahuuna xalaa yihiin kuwo wareersanoo yacni waxa weye ku wareersan arrinkoo waxba garanaynin la hanuunin maayo waxna la tusi maayo lana tusaalayn maayo haddii wax loo sheego ay diideen waxuma xumaantooda looga dhex tegaya macnaha yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaha qul inamaa cilmuha cinda rabbi laa yujaliha liwaqtiha ila hu yas'aluunaka nebiga waxay ku weydiinayaan can isaacati qiyaamada xaggeeda wax kaa weydiinayaan ayaana bay ku weydiinayaan ayaana goorma ayuu ahaaday mursaha yani yani sugideeda sugidda la sugayo ama mursaaha qotominta iyo joojinta qotominta la qotominaya ama joojinta lasoo joojinaya qiyaamadu goormuu ahaaday qul waxaad tidhahdaa inamaa cilmuhaa cilmigeedu cinda rabbii rabbigay agtiisu ahaaday ilaahay buu ag yaallaa laa yujalliiha ma faydayo oo ma muujinayo cilmigeeda liwaqtihaa fii waqtihaa waqtigeeda dhexdiisa laamta bimacnaa fii ka laa yujalliiha saacaddii ma faydayo fii waqtihaa waqtigeeda dhexdiisa ilaa huwa isaga mooye isaga mooye cid kaloo faydi kara ma jiro haqulat way cuslaatay qiyaamadii way cuslaatay saacaddii way cuslaatay fi samaawaati samaawaadka dhexdii waalardi dhulka dhexdiisay ku cuslaatay cilmigeedaa ku cuslaaday ama dhicitaankeeda laa ta'tiikum idiin imaan mayso ilaa baktatan si kadoo lama filaan ah mooye yas'aluunaka nebiga way ku weydiinayaan saacadda kaannaka sidii adiga oo xafiyun ka warhaya sidii adigoo garanayoo kale ku weydiinaya canhaa xaggeeda qul waxaad tidhahdaa inamaa cilmuhaa cilmigeedu cinda allahi ilahay agtiisa unbuu ahaaday walaakina akara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay og ilaahay unbay agtiisa taallaa saa ku celceli bale ayb saacadda iyo qiyaamada ayay ku weydiinayaanoo goormay ku leeyihin goormaa adduunkan la gebagabaynay su-aashu waxay u imaanaysaay oo u weydiinayaan ma aha inay doonayaan inay cilmi siyaadsadaan ee waxay doonayaan istibcaad wey ma dhici karto waxaan dhici karaynin oo kaleeto ahaan bay u weydiinayaan war waa goorma waxaanaad sheegayso adduunya dhammaanaysa iyo saacad baa imaanaysa waa ladla xisaabtay maad leedahay waa goorma ayaana mursaha saasay ku weydiinayaan bu nabigu sal lay slam yaa la leeyahy mursaaga waxaa la yidhahdaa al-irsaa waxaa la yidhaahdaa inta badan maraakiibta iyo doomaha loo isticmaala markii macnaha waxa weeye markabku uu soo xidho oo macnaha waxa weeyaan uu yimaado xeebta yimaado wuxuu sii daystaa waxay dhahaan baroosinka yani wuu qotonsadaa markaasuu istaagaa taasaa waxaa la yidhaahdaa al-irsaa saasaa la yidhahdaa macnaha waxaa laga wadaa goormaa la istaajinayaa oo la sugayaa oo la joojinaya qiyaamada goormay soo dhacaysaa way macnaha saasaa laga wadaa waxaad ku tidhahdaa nebi ow cilmigeedu ilahay agtiisu yi isaga cid aan ahayn oo faydi doona waqtigeedana ma jiro isaga unbaa sheegi ama ma ahe waktiga ay dhacayso laftiisu kama warhayo cid kale iskaba dhaafe laa yujalliiha saacaddii ma faydayo liwaqtihaa waqtigay dhacayso uma faydayo ilaa huwa isaga mooye xataa waqtigay dhacayso isaga unbaa u sheegi doonta ee waqtiga laftiisu xataa kama warhayo goormay dhici doonto saasna macna waa la dhihi karaa laanta bimacnaa fi in la macnayo waa suurtagal cilmigeeda ama dhicitaankeedu wuxuu ku culus yahay samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda maxaa yeele markay dhacdo samaawaadkuna way dildilaacayaan xidiguhuna way daadanayaan qoraxdan iyo dayaxuna sidan ahaan maayaan buuraha iyo dhulkuna sidan ahaan maayaan makhluuqii daciifkaa inagoo kale warkooda iska batahay waa ku culus tahay marka ama cilmigeedaa ku culuso samaawaadka iyo dhulalka iyo inta ku dhex nool cilmiga saacaddu waa ku culus yahayoo ma ogaan karaan suurtagal maaha sidaasuna rajaxaya ibnu jariir tabari iyo ibnu katiir saasay rajaxayaan macna ayib way ku weydiinayaan nebiyow waxaad ku tidhaahdaa si kadaa unba idinku iman shay inta laydinsii ogeysiiyo aad ku tala gashaan ood u diyaargarowdaan ma noqonaysee idinkoon filaynin bay idinku imaan way ku weydiinayaan sidii adigoo ka warhaya oo kaleeto oo cilmigeeda haya ee waxaad ku tidhahdaa cilmigeedu ilahay agtiisu ahaaday dadka intooda badanse ma ay ogaa xadiidkii jibriil waa kii nabiga ku dhihi jiray sal lay wasalam ahbirnii can isaaca bal saacadda iiga war ee nebigu dhihi jiray sal lay waslam malmas-uulu canha biaclama min asaail ka la weydiinayo oo aniga nebi maxamed ah ka i weydiinaya oo jibriil ah ugama xogogaalsani aniga adigu jibriiloo meel baan ka wada joognaa cilmigeeda hadday jibriil iyo nebi maxamed garan waayeen mama cid kalaa garan karta saas cilmigeediiyo goortay imaanaysa waa hawl ilahay khaas u ah subxana wa tacala yas'aluunaka way ku weydiinayaan nebigo can isaacati saacaddii ayay wax kaa weydiinayaan mursaaha goorma ayay ahaatay mursaaha qotominteeda ama sugiddeeda ama joojinteedu goormuu ahaaday bay kuleeyihin qul waxaad tidhahdaa inamaa cilmaha cilmigeedu cinda rabbii rabbigay agtiisa ayuu ahaaday laa yujalliiha ma faydayo ma muujinayo saacadda liwaqtihaa waktigeeda uma muujinayo ilaa huwa isaga mooye ama laa yujalliiha ma muujinayo saacadda liwaqtihaa fii waqtiha waktiga ay dhacayso ma muujinayo ilaa huwa isaga mooye taqulat way cuslaatay fi samaawaati samaawaadka dhexdooda iyo walardi dhulka dhexdiisa cilmigeeda ayaa ku cuslaadoo ma kari karaan waa sidaa ay rajaxayaan muxaqiqiinta tafsiirka laa taatiikum idinma imaanayso ilaa baktatan si kada mooye si kale idinku imaan si lama filaan yas'aluunaka nebiga way ku weydiinayaan saacadda kaannaka sidii adiga oo xafiyun mid caalimoo cilmi u leh ah canhaa xaggeeday ku weydiinayaan yasaluunaka canha xaggeeday kaa warsanayaan kaanaka xafiyun sidii adiga oo cilmi ulaho yani ka warhayo kaleeto qul waxaad tidhahdaa inamaa cilmuha cilmigeedu cinda allah ilahay agtiisay ahaatay walakina akara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay ogaa oo kama warhayaan way macnaha cilmigeeda inuu ilahay khaas leeyahay subxana wa tacala ayib marka adduunyadu waa intaasoo kun iyo shii kunkii waa dhammaado shiigii baa laaban war jira maaha markaas war jira maaha adduunyadu kumayaalkeeda iyo shii waxay tahay ilahay baa garanaya subxana wa tacala cilmigeeda oo cilmi ilahay khaas leeyahay ninkii faraha la galaayo ceeb unbuu kala dhaqaaqay rag culimada ka mida oo isku dayay inay waktigeeda wax ka sheegaan waa jiraan laakiin waktigay sheegeen inta lasoo dhaafay bay weli adduunyadii taagantahay sooma marka ninkii faraha la galaba isaga oo ceeboobay buu ka dhexbixi maxaa yeele hawl ilaahay xidhayba cilmigeeda ninkii farageliyay soo ceeboobi maayo khaladkiisa unbaa loo tegi macna marka yaa laysku gelin waa hawl khaasa wey mana ilahi waa khaas la subxana wa tacala qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ila ma sha allah qul waxaad adaa nebiyow laa amliku ma haranayo linafsii naftayda uma hayo oo ma mulkinayo linafsii naftayda nafcan nafci u mulkin maayo walaa daran iyo dhibtoon ila maa sha allah wuxuu alla doono mooye walow kuntu haddii aan ahay aclamu mid og alghayba haddaan qaybka ogahay cilmiga maqan haddaan ogahay lastakthartu waan badsan lahaa min alkhayri khayrka xaggiisaan badsan lahaa wamaa masanii imana taabteen assuu'u xumaanna ima taabateen in ana maa ana anigu ma ihi ilaa nadiirun diga mooye wa bashiirun iyo bishaareeye liqowmin qowm baan u bishaaraynaya u digaya yu'minuuna oo rumaynaya anigu digniin iyo waxaa la ii soo dhibun bishaaro laakiin naftayda nafci iyo dhibtoona uma hayo oo hadduusan naftiisa u haynin ma cid kale u haya ninkii naftiisa daryeelaa tu kale ku dara sooma naftayda dhib iyo dheeftoona uma hayo macnaha cid kalena uma hayo haddii nebi maxamed uusan naftiisa dhib iyo dheeftoona u haynin wax ilaahay doono mooye ma cid kalaa u hayn karta marka safa maalintii nebigu uu isfuulay oo qowmkiisa iyo reerkiisa isugu yeedhay oo isu yimaadeen wuxuu ku yidhi war anugu waxba idiin qaban maayo ilaahay naftiina ka gata faadumoy xoolahayga waxaad doontay weydiiso waa gabadhiisi intaan adduunyada wada joogno xoolahayga waxaad doontay weydiiso laakiin ilaahay agtiisa waxba kaaga tari maayo waxbana kuma mulkin karo naftaada naar waxaad kaga badbaadin lahayd shaqaysa buu nabigu ku yidhi sal lay slam saas wey macnaha marka laa amliku linafsii nafcan walaa daran ilaa maa shaa allah wuxuu alla doono waa meesheeda laakiin wuxuusan alla doonayninna isuma hayo awoodaadana kuma jirto rabbi baa waxalba gacanta ku haya subxana wa tacala saas way macana ayib arrinkaa haddii ay saa noqotay ninkii awood sheegta bacda rasuulillahi sal alla lay waslam oo makhluuqa soo beenaalama ya bal manaaqib ljiilaani akhriya kitaabkan manaaqib ljiilaani la yidhahda awoodda meeshaa lagu sheeganayo ilaahnimo mooye wax kale mama rumaysanaysid saas way macana dhulka anaa haya oo samaawaadka anaa haya oo meel walbaan ka taliyaa oo xaqiiqa ahaan baan dhulka u duubi oo ninkaan doonaan kala tuuri war waxaasi wax jira maaha saas way macana rag baa difaacaya waxay ku leeyihin waa majaas hawadaadu maxaad garanaysaa waa majaas majaas muxuu yahay majaaska aad garan ee meesha ku jira ee shirkigan iyo gaalnimadan meesha ka buuxda difaacaysaa muxuu yahay gaalnimo ka weyn ma jirto inta gaalnimo soo martay kitaabka la yidhahda manaaqib uljaylaani shirkiga iyo gaalnimo ku taallaaye meel ay ku taalla ma jirto meel ay ku taalla ma jirto haddana maca dalika nin islaan loo sheeganayo wadaada koofiyad weyn baa difaacaya mas'alo la yaab le wey aad loola yaabo wey oo loo qariibsado saas way macana marka nabi maxamed sal lay slam baa sidan le waxba anigu awood gacanta kuma hayo wuxuu alla doono mooyaane jilaanina wuxuu leeyahay dhulkao dhan anaa gacanta ku hayo anaa uu taliyo aniga ha layoo siimaado aniga ha lay weydiisto soo kaafiya kala dheeri maaha waxaa la doonayaa nusuusta qur-aanka iyo sunnada markaad fahamto wixii ka soo horjeedo khaldan inaad garato laakiin haddii aad ka cabsato lagu yidhahdo waa bacar buxur oo waa baxar awliyaad oo lama geli karo oo faham kaluu leeyahoo qarsoon warwaaka raggii dakaatirada ahaa iyo asaatidadii jaamacadaha ka soo baxay ma fahmi karaan manaaqibu jiilaani oo waa sir baa ku qarsoon maxay tahay walaalayaalo maxay tahay waxa laynoo qarinaya meesha ku jira ma diin qarsoon baa ma jirto saas way macana shirki maxdi iyo gaalnimo wey ninkii difaacana shaki male inuu islaamka ka baxayo waxaa meesha ku yaalla difaacan waxba yaan laysu qarqarin waxbana yaan laysu dadadin dadkana gaalnimo yaan loo qarinin ninkii awoodda kownka sheegta inuu isagu ka taliyo maamulo waa gaal islaamnimada ka baxay biijmaci lculamaa nin culimada ka mid oo masalada ku muransan ma jiro saas way macana marka masaladaas in lagu baraarugo wey kadib baa wuxuu yihi nebigu sal alay waslam waxaa tidhahdaa baa layidhi cilmiga qeybka taasi waa mas'alo kownkan ilaahay unbaa ka taliyee lalama maamulo talabaadi waxa weeye qeybka iyo cilmiga qarsoon ee addoommada laga qariyay ilaahay unbaa og cidna muusan u faydin cilmigiisa nabi maxamed wuxuu yidhi sal lay waslam waxaa tidhahdaa baa layidhi haddaan cilmiga qarsoon ogahay ma khayrkana waan badsan lahaa xumaanna ima taabateen oo nebi maxamed khayrkiisa ma badsan jir khayrka meesha ugu dambaysa u samayn jir saas daraaddeed mufasiriintu waxay leeyin waxaa laga wadaa khayrkani waa khayr adduunyo ganacsiga yani meesha aan faa'iidadu iga soo gaadhaysa un baaban mari lahaaba khasaare cagtaba ma saareenba haddaan ogahay ganacsigan safqadan aan gelayo inaan ku khasaari doono iyo inaan ku faa'iidi doono haddaan ogahay meel faa'iida a mooyaane meel kale maba mareenba haddaan ogahay sanadka soo socda inay abaara dhici doonto barwaaqada maanta jirtaan sii kaydsan lahaa si dhibka dambe aan uga nabadgalo haddaan ogahay inay ascaartu kici doonto oo qaaliyoobi doonto sicirku qaaliyoobi doono alaabta maantay rakhiis yihiin baan sii kaydsan lahaa berrisaan ugu baxsado lastakartu min alkhayri wamaa masaniya suu sidaas culimo tafsiir ka mid a ku fasiraysa salafkiya qolana waxay leeyihiin ma ahee lastakartu min alkhayri waxaa laga wadaa geerida ka hor ayaan dadaal dheeraada la imaan laha oo midkaan hayay ka badan haddaan ogahay goortaan dhimanayo qeybka qarsoon aan ogahay saas way macana ayib qul waxaa tidhahdaa nebigo laa amliku ma mulkinayo naf linafsii naftayda nafcan wax manaafacan walaa daran iyo wax dhibaata a toona dhib iyo dheeftoona naftayda uma hayo ilaa maa shaa allahu wuxuu alla doono mooyaane haddii alla doono meesheeda walow kuntu haddaan ah aclamu mid og alhayba waxa maqan haddaan ogahay waxa maqan ee cilmiga ilaahay maqnaysiiye addoommada ka qariyay haddaan ogahay lastakartu waan badsan lahaa min alkhayri khayrkaan badsan lahaa wamaa massanii imana taabteen assuuqu xumaanna ima taabateen in ana maa ana anigu ma ihi ilaa nadiirun diga mooye wa bashiirun iyo bishaareeye liqowmin dad mid u digay oo u bishaaranay yu'minuuna u rumaynay hawshaydu waa intaa nebi maxamed bishaareeye iyo diga ayuu ah adduunka mid maamulana ma ahayn cilmiga qarsoonna khasnadihiisa mid soo fayda ma ahayn sidaas way macana haddii hawshiisu sidaas ahayd awliyada mu'miniintuna jidkaasay ku raaceen nebi maxamed sal lay slm weli haddaad aragto jidkaa garab marsan waa weli shaydaan ee weliyullaahi ma aha weliyullaahi waxaa lagu gartaa jidkaa nebi maxamed uu jeexay buu raacaa saas way macana isma kallifo ismana dhib wuxuusan ahaynna ma sheegto waxaan ahay waxaan garanayana waa intan oo qur-aanka iyo sunnadan ka fahmay wixii kalena ma garanayo awoodayduna makhluuqa daciifkaabaan waxaan kari karana waad ogtiin waxaan kari karina waad ogtiin bas laakiin samadiya dhulkan kala haya hadduu ku yidhahdo waa beenaale yuusan ku qaldi saas way macana huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxidatin wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha huwa alle alladii midka wey khalaqakum idin abuuray min nafsin naf xaggeeda idinka abuuray waaxidatin oo mid ah oo wajacala yeelay minhaa nafta xaggeeda ka yeeloo ka abuuray zawjahaa xaaskeeda liyaskuna maxaa loogu abuuray liyaskuna inuu xasilo daraaddeed ilayhaa zawjada xaggeeda inuu xasilo inuu u xasilo oo ku dego falamaa goortii taqashaaha uu daboolay waxaa laga wadaa markay is arkeenoo kulmeen ayay xamalad uuraysatay xamlan uur khafiifan oo fudud fa marat way daa'imtay oo way martay bihi uurkiibay la daa'imtay marat way martay bihi uurkiibay la martayoo yacni si fudud bay u wadayoo soogal iyo siibax iyo macnaa waxa weeye way istimraartay falamaa goortii adqalat ay cuslaatay ayay dacawaa labadii yani waxa weeyaan labadii yani kulmay dacawaa waxay baryeen allaha alla ayay baryeen rabbahumaa rabbigood ayay baryeenoo waxay yidhahdeen lain aataytanaa haddaadna siiso saalixan ilma suuban lanakuunanna waanu ahaani min ashaakiriina kuwa shukriyaanu ahaan falamaa goortii aataahumaa alla uu siiyey saalixan ilmo wanaagsan markii la siiyey ayay jacalaa yeeleen lahu alle waxay u yeeleen shurakaaa kuwa wadaaga fii maa shay kuwa la wadaaga aataahumaa alla uu siiyey subxana wa tacala fatacaala allahu ilaahay baa ka kor noqday camaa yushrikuuna waxa ay la wadaajinayaan ilahay baa ka kor noqday subxana wa tacala macnaheedu waxa weeye tafsiirka ugu fiicani meeshan khilaaf badan baa ku jira aathaar baa jirta xadiid marfuucana mar laga dhigo oo odhanaya markii nebi aadam ilaahay abuuro xaawo laga abuuray feeqiisa oy kulmeen kulanka nin iyo xaaskiisa dhex maroo kale ayaa caruur baa u dhalatay ilmihii u dhasho marka waa ka dhintaa ayagoo xaalkoodu saas yahay baa ibliis baa usoo dhuuntay markaasu wuxuu ku yidhi ilmahan idinka dhimanaya wuxuu idinku joogi xaawa marka uur bay leedahay uurka aad leedahay inuu badbaado ma rabtaa xaawe haa waxaad ku magacoodaa cabdulxaari cabdi ibliis muusa dhihi cabdi ibliis hadduu dhilaa way fahmi lahay laakiin magacyadiisii u qarsoonaa mid ka mid uu sheegay cabdulxaari ku dheh xaari kale isagaa la dhahaa ilmihii marka waxa weeyaan yani markuu dhashay ilmaha jacaylkiisa cabdulxaari bay ku magacowday shirki buu noqdayoo ilmihii ilaahu haddaad ilmo wanaagsanna siiso waanu kugu shukriyaynaa ilmihii markuu dhashay yani waxa weye adoon shaydaan loo bixiyey shirki baa halkaa ka yimi shirku tasmiya la yidhahda shirku lcibaada maaha sa xadiidkaas ayay ku fasiraan culimmada qaarkood aayadda aadam iyo xaawo weeye waxa khaladkani ka dhacay ayagaana shirkigaa la sheegayo sameeyey saasay leeyihin shirkigu laakiin kii weynaa mehe waa shirku tasmiya la yidhahda waa shirki xagga magaca bixinta ah laakiin xadiiska sidaa tilmaamayaa xadiid sugan ma aha waa xadiis daciif ah sheikhulalbani caleyh raxmatullah wuxuu ku daciifiyey silsilada daciifadeeda mujaladka hore iyo sidoo kaleeto saxiixujaamic saqiir alimaam ibnu kaiirna sidoo kaleeto wuu tilmaamaya tafsiirkiisa inuu aarkaasi daciif yo sugnay qisaduna asalka waxay ku haysaa reer bani israaiil baa laga soo guuriyey reer bani israiil qisooyinkooda maxaynu soo marnay waxaynu soo marnay wixii aan daliil loo haynin yani waxa weeyaan waa la iskaga sheekaysan karaa oo markaa qur-aan iyo sunnada aan ka hor imaanaynin waa la iskaga sheekaysan karaa laakiin lama rumaynayo saas mana waa haddayna qur-aan iyo sunno ka hor imaanay una markhaati kacaynin qur-aanka iyo sunnada marka qisadaasi qiso sugan ma aha meesha ka saar tafsiirka ay marayaan muxaqiqiinta culimmada tafsiirka sida maalan xasan albasri baa u horreeyo dooranaya ibnu kaiir baa dooranaya shinqiiti baa dooranaya shawkani baa dooranaya tafsiirka u fiican waxa weeye in la yidhaahdo aayaddu qaybteeda hore aadam iyo xaawaa lagu bilaabay ayaga waxaa loogu bilaabay waa gogoldhig qiso markaad ka warramayso ood shay sheegi rabto horta waa gogolxaadh baa la sameeya soma araar baa la sameeya aadam iyo xaawo sheegidda meesha lagu sheegay waa gogoldhig laakiin dadka shirkigu ka dhacay oo caruurtii u dhashay shirkiga sameeyeoo ilaahay la wadaajiyey makhluuqaadkiisa ayaga ma aha ayaga ma ahee ayaga waxaa loo sheegay uun si looga gudbo oo gogoldhig looga dhigto kadibna loogu gudbo carruurtoodii waxay sameeyeen carruurtoodii qaar ka midoo kuwii gaaloobay ah baa arrinkan ku kacay oo ilaahay caruurtuu siiyey la wadaajiyey kuwo kale alla subxaana wa tacaala yani waxa weeye kala qaybgeliyey oo la wadaajiyey sidaa marka la yidhahdo tafsiirku marka wuxuu noqonayaa yani aad alla wuxuu abuuray naf ayuu idinka abuuray nafta xaggeeda aadan baa laga wada xaawo ayuu ka abuuray nafteeda ilaan feedhiisaa laga abuuray maxaa loogu abuuro isku jinsi looga dhigay inay isku xasilaan oo isku degaan oo isweheshadaan maxaa yeele hadday laba jinsi kale yihiin xasilidasaas ma suroobayso saas mana ilahi subxana wa tacaala wuu heli karay makhluuqaad kale inuu u guuriyo soo lama heli kara laakiin ma laysku xasili laha ruuxaan kula jinsi ahayn oon qaabka makhluuqan qaabkaaga u oolin oo isku wax aydaan cunaynin oo isku qaab aydaan u samaysnayn yani wax wey layskuma xasili karo haddana iskeed si u madax bannaan looma abuurin xaawe feedhiisaa laga abuuray waaba qayb aadam ka midaba dumarkii marka waa qayb ragga ka mid a sidaas daraaddeed baad arkaysaa ninka iyo xaaskiisa xasiloonida iyo deganaanshaha iyo kalgacaylada dhex taalla meel ay taalla ma jirto saas man maxaa yeele waa laba shay oo ilaahay kala abuuray subxana wa tacala isku meel bay ka soo jeedaan haddii ayna taasi jiri lahayn laysma weheshadeen xasiloonida iyo macnaha waxa wey deganaanshaha dhex marayana ma dhece saas mana rabbi subxaana wa tacaala taa markuu sheegay baa marka waxaa loo gudbay aadam caruurtiisa qaar ka mida waxay ku kaceen falamaa takashaaha xamalat xamlan khafiifan famarat bihi wixii intaa ka dambeeya marka waxay ku saabsan tahay ma aadam iyo xawa maya waxay ku saabsan tahay caruurtoodii ka dambeeyey oo qaar ka mida khalad galay khaladaadkii caruurtooda ay galeen bay ku saabsan tahay inta dambe marka oo macnaha qolada ilmo ilaahu haddaadna siiso wanaagsan waanu kuu mahad celinayn ilmihii markii la siiyeyna shirkiga u sameeyey waa caruurtoodii kuwii dambe ee gaalnimada ku kacay kuwaa wey laakiin aadam iyo xawa ma aha xadiiskaasna waxaynu yidhi xadiis sugan ma aha waxaana u sheegnay inaad ogaataan inaad ogaataano yani wadaadada qaarkood baaba iskaga fasiraya aayadda maxaa yeele qaar badan baa waxaa ka qarsoon axaadiista maxaa sugan maxaanse sugnayn xadiisaan sugnaynna qur-aanka tafsiir loogama dhigi karo macnaha huwa alle alladii midka weye khalaqakum idin abuuray min nafsin naf idinka abuuray waaxidatin oo mid ah waa aadame oo wajacala yeelay minhaa naftaa xaggeeda zawjaha xaaskeed liyaskuna si ugu xasilo naftaas ilayhaa zawjada xaggeeda si ugu xasilo aadam si uu ugu xasilo zawjadiisa xawa ayib wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha soo ilaahay dumar buu idin abuuray aayadihiisa ka mid si aad ugu xasishaan wajacala baynakum mawadatan waraxma kalgacayliya isjacayl iyo naxariis buu ilahay dhexdiina yeelay subxana wa tacala liyaskuna si uu xasilo ilayhaa iyada xaggeeda ugu xasilo isu dugsadaan isu weheshadaan falamaa goortii tagashaa jinsigii labka saas de markaa falamaa goortii tagashaa jinsigii labku uu daboolay haa jinsigii dhadiga ahaa oo caruurtoodii dambe a markaa ayaa xamalat way uuraysatay jinsigii dhadiga ahaa xamlan bay uuraysatay khafiifan oo fudud yani xamli fudud bay uuraysatay waxaa laga wadaa macnaha uurku marka hore waa fudud yahay maxaa yeele waa markuu ama dhibicda biyaha yahay ama xinjirta yahay ama mehe cadka yani waa fudud yahay xamalat xamlan khafiifan lagu dhibaatoon maayo ayib dib buu kasoo cuslaanaya marka xamalat ama waxaa la dhihi karaa sidau shinqiitiyo leeyahay hadalka waxaa lagu wada wadi karaa xawiya aadam laakiin waxaa la dhihi karaa inta dambe ayaga loolama jeede maadaama ayagu ay asal yihiin baa loogu tiirinaya caruurtoodaana laga wadaa maana saana la dhihi kara falamaa goortii takashaaha uu daboolay xamalat way uuraysatay xamlan uur khafiifan oo fudud fa marat way daa'imtay bihi uurki marat istamarad wey istamarat way daa'imtay bihi uurkiioo way waday way waday oo manaa wax weeyaan yani way la daa'imtay falamaa goortii afqalat ay cuslaatay oo uurkii u weynaaday ayay dacawaa waxay baryeen allaha alla ayay baryeen labadii labkiiyo dhadigii rabbahumaa rabbigood bay baryeen maxay ku baryeen lain aataytanaa haddaadna siiso saalixan mid suuban ilmo quman oo wanaagsan oo fiican haddaadna siiso lanakuunanna waanu ahaani min ashaakiriina kuwa shukriyaanu ka mid noqonayna sidaasay ilahay u baryen subxana wa tacala ayib falamaa goortii aataahumaa alla uu siiyey saalixan ilmo wanaagsan markuu siiyey jacalaa way yeeleen lahu alle waxay u yeeleen shurakaa'a kuwa la wadaaga fii maa shaygii aataahumaa uu siiyey ilmihii uu siiyey kuwa la wadaaga ayay u yeeleen asnaamtii iyo dhagaxyaantii waxay caabudi jireen bay kala qaybgeliyeen alla subxana wa tacala fatacaala allahu alla ayaa kor ahaaday camaa shaybuu ka kor ahaaday yushrikuuna ay la wadaajinayaan waxyaabaha ay alla la wadaajinayaan buu rabbi ka kor ahaaday oo rabbi subxana wa tacala addoommadiisa wax lama wadaagi karayo in ay sidaas tahay oo caruurta aadam laga wadin isagiyo xaawo laga wadin waxaa laga faa'iidaysanayaa fatacaala allahu camaa yushrikuuna baadi lama dhihin camaa yushrikaani soo ma labadoodii looma celinine jamc baa loo celi fatacaala allahu alla ayaa ka kor ahaaday camaa shayga yushrikuuna ay la wadaajinayaan aadam caruurtiisu ilaahay waxay la wadaajinayaan makhluuqaadkii shirkigooda ilahay waa ka kor noqday hada bilahi towfiiq wsal allahuma waslm ala nabiyina mxamed